guddiga u qariyay midda maxaabiista iyo goobaha ay ku xiran yihiin ayaa xabsiga dhexe magaalada kismaayo ay gaarsiiyeen agabyo kala duwan guddiga baag ayaa wuxuu ka mid yahay sida ay sheegeen kuwa isku xilqaamay in maxaabiista kala shaqeeyaan nadaafadooda iyo uqarimidooda guddiga iyo agaasimaha waaxda xabsiyada ee wasaaradda cadaaladda jubbaland ayaa waxay agabyo kala duwan guddoonsiiyeen mas-uuliyiinta xabsiga dhexe ee degmada kismaayo marwe shamse xuseen yuusuf oo ka mid ah guddoomiye ku-xigeenka baag ayaa waxa ay ugu horeyn ka hadashay goobta maanta waa maalin kaloo weyn waa sanad cusub labada kun shan iyo labaatanka iyo bisha rajab alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay waxaan ka baryaynaa sanadkii naga tegay wuxuu ahaa sanad colaad iyo dhibaato badan wato sanadkan ilaahay inuu nooga dhigo sanad nabadeed sanad barwaaqo sanad dadka islaamka ay isu tanaasulaan oo nabad dhexdooda ka dhalato insha allah biidnillaahi kariim haddaan kusoo laabta barnaamijkii annagu waxaan nahay guddiga baag waxaanahay guddoomiye ku-xigeen labada kun labaatan iyo kowgii ilaa iyo hadda waxaan la shaqaynaynay xabsigan waxaanan ka qaabilnay dhanka nadaafadda labada kun toban iyo sagaalkii labada kun toban iyo sagaalkii ilaa iyo saacaddan hadda aan joogno si toos ayaan ula shaqaynaynay xabsigan xabsigan dhexe asluubta waxaanan dad ku xiran oo guddi ah waxaana la shaqayn jirta iwal hore oo muxuu ahaaye to tagsiyada iyo waxaas naga saacidaysay adladho s w s o iyadana ka heli jirta sefawol way naga istaagtay si filatari ah oo annaga dalkaaga iyo dadkaaga u shaqee ah ayaan ugu shaqaynaynay labada kun labaatan iyo labadii naga istaagtay labadan sano waxaan ku wadnay annagu un inaan iska qaadno naftaada ka qaad walaalkaa u qaaday naga aheyd maasha allah haddana muxuu idana lala shaqaynayso qaybnageed wasaaradda cadaaladda oo marnaba intaa aan shaqaynayna idana la wada hoosh taliya ku-xigeenka xabsiga dhexe ee degmada kismaayo cabdirashiid cali geele oo la wareegay agabyada la gaarsiiyey xabsiga ayaa wuxuu bogaadiyey hawsha ay hayaan guddiga baage waxaa maantii waxaa weeye arbaca ah nagu soo booqday xabsiga magaalada kismaayo marti sharaf ka kala socda guddiga hay-adda baag iyo xubno ka socda wasaaradda cadaaladda yaranaha dastuurka jubbaland guddigaas waxaa weye noo keenay agab nadaafad oo ay ugu deeqeen waxaa weye maxaabiista ku sugan xabsiga agabkaasoo waxaa weeye saddex qaybood ah sijeedaha waxaa weye lagu seexdo iyo iskoobayaasha oomooda oomada waxaa weye nadaafadda iyo mariste waxalaal wixii anaha keliinka loogu talagalay nadaafadda si fiican baan waxaa weeye aan uga guddoonnay waxaan rajaynaynaa insha allah inayse waxaa weeye ayse ka daalin oo waxaa maalin walba waxaa weye soo booqdaan xabsiga xabsigan maxaabiis badan baa ku jira de hay-addan iyo hay-adaha kale waxaa weeye meeshaan loo joogayo jubbaland ganacsadayaashooda inay kasoo wada qayb galaan booqashada ay nagu badiyaan wasalaamu calaykum waraxmat